habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha februaayona waa laba sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida gaadhay walxaha qarxa ay ka buuxeen oo saaga ku qarxay meel ku taalla duleedka magaalada baardheere ee gobolka gedo taargadkoodii maysan gaarin iskaba daaya xitaa magaaladooda usoo dhowaan waayeen waxaan idin caddaynaynaa in qaraxaasi helo ciidan iyo magaalo midna uusan soo gaarin ee ay tahay meesha lagu fashiilay loogu artagay meel magaalada dhowr kilomitir u jirta waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu marti ku yahay caawa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf kaasoo rajo ka muujiyey xal laga gaaro khilaafka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada aad baa loogu wada hadlay in wax allaaliyo wixii khilaafa in la dhammeeyo shan iyo afartanka cisho oo soo socda la dhammeeyo ayagoo dhammaadayna la isugu yimaado haddana garoowe shan iyo afartan cisho shan iyo tobanka adugu bisha maaris
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii cawayska washington iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
dowladda beljimka ayaa ogolaatay in dalkeeda uu ku noolaado madaxweynihii hore ee dalka ivor coast loren bagbo kadib markii ay si lama filaan ah ay u sii daysay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada maxkamadda i c c ayaa sii deynta master bagbo ku xirtay shuruudo ay ka mid yihiin inuusan ka bixi karin beljimka iyo in uusan xiriir la samayn karin markhaatiyada kiiskiisa ama in uusan si bablig ah kiiskiisa uga hadli karin afyeenad u hadashay dowladda biljimka carol lejatea ayaa sababaha ay u qaateen bagbo ku sheegtay dowladdeeda oo qayb ka ahayd taageeridda guddiga caalamiga ah ee cadaaladda maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa ogolaatay sii deynta loren bagbo shan iyo tobankii bishii janaayo balse ku adkaysatay inuu xabsiga kusii jiri doono ilaa laga helayo dalsii magangelyo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kadib kulan uu shalay la yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka shiinaha liwi hii sheegay in waxqabadkooda dhanka ganacsiga u dhexeeya maraykankai shiinuhu uu samaynayo horumar waxaanu trump sheegay in haddii lasoo afjaro hardanka ganacsiga u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka ay taasi keeni karto heshiiskii ugu weynaa ee abid la gaadho hadalkan trump ayaa daba socda wadaxaajoodyo ku aadan sidii xal looga gaadhi lahaa ismariwaaga dhinaca ganacsiga u dhexeeya labadan dal ee dhanka dhaqaalaha dunida ugu horeeya waxaana uu intaasi sii raaciyey inay suurtagal tahay inuu sii wado wadaxaajood uu la yeesho mas-uuliyiin sarsare oo dalkaasi shiinaha ah bokong cheng oo ah qoraa islamarkaana ka faallooda siyaasadda dalalkaas ayaa v o a u sheegay in waxaa diiradda lagu saaray wadahadalkani aanu ahayn heshiiska ganacsi balse uu ahaa sidii trump iyo hogaamiyaha shiinuhu ay mar kale u kulmi lahaayeen
dowladaha maraykanka iyo ruushka ayaa isugu jawaabay ka bixista uu midkoodba midka kale ka baxay heshiiskii hubka nucleerka ee ka dhexeeyay labada dowladood madaxweyne donald trump ayaa jimcihii shaaciyey in maraykanka uu joojinayo ku dhaqankii tobanaanka sano soo socday ee heshiiska hubka nucleerka isaga oo ruushka ku eedeeyey inay si ulakac ah ay u jebiyeen heshiiska dhinaca ruushka madaxweyne valadimir putin ayaa maanta magaalada moscow kaga dhawaaqay in uu dhankiisa hakiyey heshiiskan oo ay labadani wadan kala saxiixdeen dhammaadka dagaalkii qaboobaa tallaabadan ayay dadka siyaasadda falanqeeya u arkaan mid keeni karta tartan dhinaca hubka ah
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa magaalada miami gobolka florida ee dalka maraykanka kulan kula yeeshay bulshada iyo hogaamiyaasha masaafuriska ku jooga maraykanka ee dalka venezuela waxaanu madaxweyne ku-xigeenku kulanka ula qaaday dadka masaafuriska ku jooga maraykanka xarun macbada oo ay leeyihiin dadka afka isbaanishka ku hadla sidoo kale waxaa la filayay inuu jeediyo khudbad kulan taageero loogu muujinayo oo ka dhacayay isla goobta uu kulankaasi ka dhacay maalintii khamiistii ayaa hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi venezuela juan guaido uu sheegay in ciidamada ammaanku ay yimaadeen guriga uu qoyskiisu degan yahay ee magaalada caracas iyagoo isku dayayey inay cabsiiyaan
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington saraakiisha maamulka gobolka gedo ayaa sheegaya in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku qarxay saake halka laga soo galo magaalada baardheer uu ahaa mid ciidamada soomaaliya iyo kuwa etoobiya ee ku sugan magaalada ay fashiliyeen maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha ugu wehelaya ayaa qaraxan wax ka weydiiyey maxamed xuseen isaaq alqaadi gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka gedo
bismillahi alxamdulilah tuma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu aleyhi wasalam waa u mahad celinayaa voice of america iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay naga dhegeysanayaan saaka waxay wax u dhaceen qoladii khawaarijka al-shabaab baa waxaay isku dayeen in degmada baar dheere qarax ismiidaamina ay ka fuliyaan qaraxaasoo xogtiisa aan aada ola soconay meelihii ay kasoo abaabuleen iyo habkay u diyaarinayeen intaba information dhamaystiran aan ka haynay ciidamada ammaanka iyo kuwa amisom oo halkaan ka howlgala oo dhan baan diyaar garaynay si arrintaas looga hortago ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu guuleeyey in qaraxii laga hortago oo ciidanka amisom iyo soomaalida oo midaysan ay ma aragtay barnaamij asagaha ay ka hortagaan waxaana looga hortagay magaalada meel u jirta hal kilomitr i bar baa loo istaagay dhammaan gaadiidka halkaa kasoo gelayay wadada uu kusoo socday oo dhan baa la baarayay nasiib wanaag markii la qabtay oo la xaqiijiyay inuu asiga uu yahay wuxuu damcay in uu fakado ama magaalada uu kusoo dhex ordo way u suuroobi weysay waa la xabadeeyey kadibna halkii uu joogay ayuu isku qarxiyey waana laga badbaaday wax dhibaato ah oo uu geystay ma jiro taasna waa guul ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay waan gartay bal waxaad noo noo sheegtaa faahfaahinta ku saabsan gaadhiga noociisa dadka saaraa iyo waxaad aragteen
gaariga wuxuu ahaa gaariga loo yaqaan nooca noohada ah marka bacdama aan la xaqiijin karin gaariga oo dhan wuu basbeelay oo maaragtay berihiisi oo dhan way kala tageen wax laga soo qaada la waayey laakiin markii aan aragnay hilbaha iyo wax meesha ku dhacay waxaan qiyaasnay in ay ku jireen laba qof oo qolada ismiidaaminaysi ah inta badanna waad garanaysaay oo gaarigii markii uu isqarxinayo nimanku dhagartu waxay sameyn laba qof oo haddii qof ay wax ku yimaadaan qofka kale si meeshii taargetka ahayda loogu talagalay uu gaarsiiyo bay sameeyaan marka arrinkaas marka waa arrin lagu guulaystay oo cadowgii goobihii ay la doonayeen way u suurageli weyey waan gartay ciidamo waxaad sheegtay amisoma in idinla socdeen wadankay u dhasheen waxaan helinaa warar sheegaya in gaarigana uu ku wajahnaa amaba kusii jeeday xero ay leeyihiin ciidanka etoobiya ciidamada halkaan joogay amisom waa etoobiya laakiin goobta rasmigaha ay u socdeen warar badan baan helaynay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xeenka dowlad goboleedka jubbaland oo halkaan joogay taargetka ay rabeen bay ka mid ahay ciidamada amisom iyo kuwa iyo ciidamo kale oo tababar uu socdo oo ciidan soomaaliyeed ah oo uu goordhow tababarkii u dhammaaday xeradooda naftarkoodana inay u socdeen wadada lagu fashiliyey qaraxa ku dhex yaalay ay deganaayeen intaba wararka iyo xogta aan helaynay markii laga hortegayay saddexda goobood qeyb ka mid ah inay isku qarxiyaan ayay rabeen weliba boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba toddobaatan waxay u badnayd in ciidankan dhib oogaa tababarka u dhammaaday in ay isku midaamiyaan baan helaynay marka si kastaba ha noqoto waxaa guul ah in taargetkoodii aysan gaarin xitaa magaalada qeyb ka mid a ay soo gaari waayeen oo lagu fashiliyey taasna waxaay caddeyn u noqonaysaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda markay iskaashadeen in cadowga ummadda soomaaliyeed ee argixisada ah aysan u suurgelaynin in meel walba iyagu ay dhibaateeyaan waan gartay warar ay ururka warar uu ururku baahinayo ayaa sheegaya in ay gaadheen bartilmaameedkii ay doonayeen maxaad ka odhan lahayd arrinta aad baad umahadsan tahay taargetkoodii maysan gaarin iskaba daaya xitaa magaaladu ay usoo dhowaan waayeen taasna waxaad ka ogaan kartaa v o a waxaad leedihiin dad fara badan baad shacabka ku leedihiin waad wareysan kartaan shacabka deegaanka baar dheere jooga waxaad dhigi kartaan meesha ay wax ku qarxeen iyo inta magaalada u jirto waad ogaan kartaan xaqiiqadeeda waxaan idin cadaynaynaa in qaraxaasi xero ciidan iyo magaalo midna uusan soo gaarin ee ay tahay meesha lagu fashiile loogu artagay meel magaalada dhowr kilomitr u jirta guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka gedo maxamed xuseen isaaq alqaadi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda maxamed cabdi xasan sandheere
colaado ku dhowaad soddon sano ka jiray iyo gaajo ayaa waxay burburisay adeegyadii caafimaad ee soomaaliya taasoo ka dhigtay sida ay qaramadu midba sheegtay siddeetan boqolkiiba bulshada soomaalida kuwa aan galaangal u haysanin adeegyada caafimaad ee asaasiga ah waxaa yarayd rajada ay hooyo soomaaliyeed uur leehay u qabi karta inay hesho umuliso tababaran marka ay fooshu timaado sida ay horey qaramada midoobe u sheegtay afar iyo tobankii haweene ee uur qaadaba mid ka mid ah ayaa umulraac u dhimata warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa muqdisho kasoo diray waryaheena cabdiqaadir okey
soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa dhimashada hooyaday dhalanka gaar ahaana xilliga foosha culummada caafimaadka ayaa qaba in sababta ugu wacan ay tahay in hooyooyinka fooshu aysan la kulmin umuluso leh khirfad caafimaad boqolkii kun oo haween soomaali ah waxaa xilliga foosha umul raacda toddoba boqol soddon iyo labo siday xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa caafimaadka wadamada jaad iyo soomaaliya ayaa ah labada wadan ee ugu liita dunida marka loo eego dhimashada hooyaday dhallaanka muqdisho waxaa lagaga dhawaaqay qorshe shan sano kor loogu qaadayo xirfadda umulusooyinka soomaaliyeed taasi oo ay taageerayaan qaar ka mid a deeqbixiyaasha doctor cabdulqaadir weheliyo ka mid a saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in xilligan ay xoogga saarayaan iskuulladii umulusooyinka haddana laga hirgeliya magaalooyinka muqdisho baydhabo kismaayo iyo dhuusamareeb si loo helo umuluso soomaaliyeed oo la xirfad wanaagsan
waxaan xusuustaa laba kun iyo saddex iyo tobankii aan bilaabayna arrimahaas maabin la sameeyey aan ku ogaanay in ay ka dambeeyaan wixii qualified ahaa ee ka jiray gaar ahaan tobanka gobol ee koonfurta ku taala isteediyada koonfureed oo dhan kow iyo toddobaatan umuliso oo qualified kuwaasoo intooda badanna ku noolaa magaalada caasimadda ah taa marka waxay khasab nooga dhigaysay inaan fikraddaas guud markaan ka helnay aan xoogga saaro maxaa yeele waxaan islahayn waddan dhimashada hooyadii iyo dhallaanku ka gelaya meesha ugu adag adduunka oo halbeeg indicatorskiisa ama muashiraadkiisa ay ugu sarreeyaan iyo oon dhinaca kale lahayn dad qualified oo shaqadaas ka shaqeeya laga maarmaan bay markaas ahayd inaan ka dhigno xoojinta mihnadaasi tan ugu horreysa ee aan rabno inaan wax ka qabanno haddiiba ujeeddadaynu ay tahay inaan hooyadii dhallaanka wax ka qabanno waddanka soomaaliya madaxa iskuullada umulusooyinka oo ay maamusho wasaaradda caafimaadka xaawo cabdulaah cilmi ayaa xustay in umulusadu ay nolosha kaga jirto kaalin muhiima waxaa la wada ogsoon yahay in xirfadda ama adeega ay bixiso umulusada uu yahay mid kaalin weyn ka qaata koruqaadista caafimaadka hooyada iyo dhalaanka inay yihiin kuwa bulshada ugu dhow umulusooyinku wax badan ka tari karo in ay u gargaaraan hooyooyinka oo ay wax badan u qabtaan
wasiiradda caafimaadka soomaaliya fawsiye abikar nuur ayaa sheegtay in soomaaliya ku jirto wadamada ugu liita dhimashada hooyaday dhallaanka
dhimashada hooyada iyo dhallaanka waa wadamada ugu liita adduunkan ku jirnaa yacni aada ugu badan yahay waxyaalaha ugu weyn oo aan annaga hadda ka shaqayn karno in aan aan sare u qaadno keenaa inaan sare u qaadno umuliso xirfad le yacni la tababaray waxaa waaye inay ka hortagto dhimashada iyo iyo dhibaatooyinka qaarkood ee raaga ee hooyada iyo dhallaanka ay ku keento loo helo daryeel umuliso oo tayo leh arrimaha la xidhiira uurka dhalmada iyo umusha waa in ay hoggaan ka ahaata umulisada soomaaliyeed sidaas darteed istaraatiijiyadan waxay timid xilli aada loogu baahan baahnaa si ay qeyb ugu noqoto dadaalka loogu jiro dhimista bukaa bugtada iyo dhimashada hooyada iyo caruurta soomaaliyeed waana sababta waxaa waxa aan maanta u ansixinayno cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa maanta magacaabay toban ka mid ah golihiisa cusub ee wasiirada golahan waxaa ku jira xubno hore uga tirsanaa wasiiradii maamulkii hore waryaheena magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa maanta ku dhawaaqay toban ka mid ah golihiisa wasiirada maamulka koonfur galbeed wasiirada cusub ee maanta madaxweynaha koonfur galbeed uu ku dhawaaqay afar ka mid ah ayaa ah wasiiradii hore ee maamulka shariif xasan halka lix ka midana ay yihiin wejiyo cusub wasiirka amniga ayaa ah isaaq cali subag oo horey u ahaa wasiadka maamulka koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa ah maxamed abuukar oo horey u ahaa wasiirka waxbarashada maamulka koonfur galbeed wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan cumar malaaq ayaa wuxuu horay u ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka lambar kow axmed madoowe nuunow wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga axmed maxamed xuseen wasaaradda maaliyadda maxamed abuukar cabdi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose isaaq cali subag wasaaradda amniga gudaha mustaf cali iidow wasaaradda beeraha iyo waraabka faysal cabdulaahi wasaaradda faysal cabdulaahi cali wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasaaradda waxbarashada cabdiqani cabdulaahi maxamed wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda axmed sheekh maxamed loox mashruuc loo yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska maxamed cali xasan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xeerkan waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuuna saxiixay inkastoo toban ka mid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed lagu dhawaaqay maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo shan iyo toban ka mid ah golaha wasiirada mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad iyo aad buu mahadsan yahay catoosh halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haatanna waa xilligan idinsoo gudbin jirnay barnaamijkii martida microfoonka waxaa inoo hay wariyaheena london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha maamulka galmudug ku soo dhowow barnaamijka marka hore waa dhowahay waa dhowahay ugu horreyn waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo n garawe oo caleemasaarka aad u tagteen ka sokow wadahadallo ayaa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya dhex maray khilaafkiinana muddo ayuu soo jiitamayey bal arrimahaas waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin ka bixiso aada iyo aad baad u mahadsan tahay horta arrintu caleemasaar bay ahayd markii hore caleemasaarka horta aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa saciid cabdullaahi deni iyo reer puntland oo dhan sidii ay dadka usoo dhaweeyeen siday noo soo dhaweeyeen iyo waxyaalo badan oo jiray oo hadday tahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo maaragtay waxyaalo badan oo dhinaca mustaqbalka soomaalida dadku meeshuu maraayo waxyaalo badan baa laysku soo qaaday adigu un maamul goboleedyada iyo iyo dowladda federaalka aan ka soo qaadanayaaye halkaas horta waxa un lagu sameeyey oo hadda ka soo baxay shil weyn baa la galay oo madaxweynayaashii hore oo dhan iyo ay kasoo qeyb galeen iyo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo halkaasna aad baa loogu wada hadlay waxa uu lagu wada hadlay waxay ahayd in wax allaaliyo wixii khilaafa in la dhameeyo oo shan iyo afartanka cisho oo soo socda la dhameeyo ayagoo dhammaadayna la isugu yimaado haddana garoowe shan iyo afartan cisho shan iyo tobanka adigu bisha maaric waa gartay isugu yimaado halkaasna laga ambaqaado midnimadii iyo maaragtay isku xirnaantii iyo khilaaf la-aantii sidaas ayaa lagu soo heshiiyey waa gartay dabcan sida aad sheegtayba markii hore meesha caleemasaarka ayaad u tagteen laakiin markii dambe kulamo gaar ah ayaa madaxdu ay ku yeesheen garawe waa la heshiiyeyna hadda waa leedahay marka heshiis lahuba ma yahay oo la dhihi karo wuxuu soo afjari karaa khilaafka muddada dheer ka dhexeeyey maamulada qaarkood iyo dowladda federaalka soomaaliya wallaahi horta heshiisku hadda wuxuu ugu dhacay waxay ahayd bal horta in cease fire la sameeyo oo bal in la isafkasto horta bal wadahadal inuu furmo waa gartay
kabacdina si gaara la isu arko oo dee qolo walba ama cid walba wixii ay tirsanaysay ay dowladda federaalka iyo iyo dowlad goboleedyada ay ka hadlaan markaasna un wixii ka soo dhasha oo ilaahay aan ka rajeynayo maaragtay inay wax fiican noqdaan waayahay Ayaa- marka ayaa lagu labadiina heshiiyey in la labadiina isdhaafo.
dhinac ma ka garawdeen marka laga hadlayo madaxweynaha iyo een, madaxda maamul goboleedyada oo adiga aad ka mid tahay khaladaadka jira ma ka wada hadasheen een, maxaa keenay ilaa iyo xadkaas inay gaaraan iyo sida hadda een, wax lagu xallinayo oo maaragtay horey loogu socon lahaa maya maya wax alaale wixii ditay lahaa iyo wixii maaragtay eh, hoose in maaragtay is-arag gaara looga wada hadlo ayaa lagu ballamay waa gartay middaan laakiin mabdi'iyan in maaragtay aan isku wada waafaqnay khilaafka iyo inaysan fiicnin in la dhameeyo Mm.
Eh, wixii maaragtay eh, eh, adugu un maaragtay eh, albaabadii in la furo calaa kulli xaal Eh, wixii maaragtay un xoogaa dowladda federaalka iyo aan ku ilaynin ay sii daayaan dhaqaale iyo wixii lamida waa gartay eh, hay-adihii iyo waxyaala noocaasana inay la hadlaan Eh, kabacdina aan isku aragno xamar oo aniga ay aan ugu tagno xamar aan ka wada hadalno arrimahaas waa gartay marka arrimaha een, maamulada qaarkood sida maamulkiina oo kale ay ka cabanayeen ee, ku saabsan in ee, dhaqaale aanay ka helin dowladda dhexe een, adiga iyo madaxweynaha si gaara ma uga hadasheen waxyaalahan hadda kabacdi ka hadli doono wey hadda kamaanaan hadlin waa gartay marka een, su-aal kale aan ku weydiiyo oo dad badanna isweydiinayaan waxaa weeyaan een, iskaashigii een, maamul goboleedyada ee, xaguu hadda ku dambeeyey yaa hogaaminaya mise een, waxaad is leedahay wakhtigiisii waa laga soo gudbay ma maya iskaashiga hadda anaa madaxa iskaashiguna wuu jirayaa waxaan rajaynaynaa iskaashi macaa dowladda federaalku ogoshahay inuu noqdo haddii aanu iswaafaqno annagu awalba dowladda waa un ka cabanaynay mooye dowladda maaragtay aan kasoo horjeysana weligay kuma tashan waa garta laakiin wixii khilaafaadka keenay waxaad leedahay si dhabaa looga wada hadli doonaa oo waa laga gudbi doonaa Ah, saasaan anugu isleeyahay haddii ilaahay dowladda federaalka iyo annaga koonfurtana waa arrinta kale muhiimka waa marka laga hadlaya maamulkaaga dhexdiisa aad buu u kala qaybsan yahay marka maxaa xalaasee lagu dhammaynayaa khilaafaadka adiga iyo maamulka cadaado fadhiya idiin dhexeeya adeer maamul calaada fadhiyaa ma jiro haba yaraatee kala wax kala qayb wax kala qaybsanna ma jiraan dee dad fawda oo hadda meel intay iska taga waxay rabaan sheegayaana adduunkuna waa ogyahay annagoo waa ognahay waad aragtaan umalina resolutionka security councilka legitim isaga dhabtaa inuu yahay dhuusamareeb iyo madaxtinimada iyo wax oo dhan waxaasna maaragtay dad un inay wax fawdeeyaan ku talagalay bay ahaayeen waxaan is- waxaan isleeyahay ayagana xidigoodii inuu dhacay baan filayaa ha laakiin wadahadal een, soo looma baahnay kula tahay dawaaweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka toddoba bilood ka bacdi baarlamaankii aniga arrinta khusaysaba ma ahayn sharciyan waxay ahayd shan iyo afartan shan inaanay ka maqnaan dalka way iska maqnaadeen toddoba bilood ka bacdi baarlamaanka ayaa fadhiistay ayagaana xilka ka qaaday waxa hadda ay ku muddacayaan arrin aniga khusaysana ma aha waa arrin baarlamaanka khusaysa waaye ayaga ayaana xilkii ka qaaday annaga agteedana sidii xilka looga qaaday weeye waayahay aan caqabadaha sida gaarka maamulkaaga u haysta maxaa ka mid a marka laga hadlayo een, adeegyada ay bulshada u baahan yihiin marka laga hadlayo dhismaha een, ciidanka oo aan filayo in muddo fara badan aad ka cabanayseen in caqabado fara badan aydinka haystaan maanaa ciidanku qaarna waa loo dhisan yahay qaarna way dhismi doonaan oo way socdaan haddeerana waa isku qasaynaa ciidamadii oo heshiiskii jabuuti bay ku jirtay in ciidamada la isku daro in badanna waa la isku daray inta kalena waa la isku sii dari doonaa wax caqabada oo weyn oo haddana hor taagan oo aan ahayn xoogaaga maaragtay dee arrinta dowladda federaalka oo aanu ka qabanaynay oo ahayd dib u heshiisiintii ahayd ahlusunna iyo galmudug oo waddamadii shirkii jabuuti lagu gaaray oo madaxweynuhu saxiixay oo villa soomaaliya ku saxiixay oo inta tegay dhuuse mareeb haddana awguurashkii sameeyey ayaa dad badan dadka qaarkii iyo aan isleeyahayna xoogaa hadda inaan cid badan eedeeyo ma rabo laakiin ay dowladda federaalka ahina gacan siisay dadkii arrintaa ka soo horjeeday annagana ahlu sunna saddex degmo ayay ahayd annaguna saddex degmaan ahayn hadda lix degmaan nahay oo galmuduga waa ayadiina waa galmudug baa noqonay waxa ahlu sunna la yidhahdaa ma jiraan cadaado waxa ka jirana dee waa un dad iska waxay doonaan samaynaya ayagana waa la xallin doonaa insha allah ayagaana iskalan doonaa ama waa la xallili doonaa haddii xal doonayaan waa soo dhaweynayna waa gartay wax aad tuhunsan tahay miyaa jira in siyaasiyiinta cadaada fadhiya ay ay lug la leeyihiin ama ay xiriir hoose la leeyihiin dowladda dhexe aad baan ugu tuhunsanayn aad baan ugu tuhunsanayn laakiin hadda inay iska dayin doonaan baan umalaya
goormaad isleeda way iska dayn doonaan ma markaad wada hadashaan mise ka hor may dee markaan wada hadalno kolley waxyaalaha ugu badan oo laga hadlaya ka mid tahay arrintaas ah laakiin adiga laftirkaaga haddii lagaa codsada in laydin heshiisiiyo ka waran
wallahi heshiisiinta aniga midihii taalmaha saaxiibow aniga qofna xil kama qaado qofna xil ma siiyo dadka noocaas oo kalaa baarlamaankaa doortay baarlamaanka unbaana xil ka qaadi kara anugu kamana qaadin horena xil uma siinin
waayahay ugu dambeyn soomaaliya waa la socotaa xaaladaheeda dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga ayaa ka taagan magaalada muqdisho iyo dilal qorshaysan dad badani waxay leeyihiin khilaafaadka dabada dheeraaday ee u dhexeeya maamulada dalka iyo dowladda dhexe ayaa laftirkooda qayb ka qaadan kara amni darrada marka waxyaabahaasoo dhan haddii aad tihiin maamulada ma isleedahay waa wax u baahan inaad mar kasta ka fakartaan oo mas-uuliyaddeedana aad aada isa saartaan oo khilaafka aad dowladda idinkala dhexeeyana aad aad aad ka tanaasushaan oo dowladda aada la shaqaysaan annagu dowladda inaan la shaqayno diyaar baan u nahay weligeena ma diidin mana diidi karno dowladdu waa aabihii dowlad goboleedyada ayadaa lagaa rabaa iyadaa laga rabaa inaysan hoos u laabane ay dadka maamulkoodana u dayso oo cidii waana unbay ku leedahay mooye kuma lahaa inay amar siiso annagu amnigayaga annaga ka shaqayna dowladda federaalka nagalama shaqayso alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana fiicannahay darrada xamarna dee annagu adeer waaba kala fognaha xamar ya amni darradeedana ka mid mahayn ya dowladda federaalka iyo soddon kun oo askari iyo labaatanka kun oo amisoomta ayaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan oo wax ka qabtaan
aada iyo aad laakiin khilaafaadka siyaasadda soo dhibaato ma geysan karaan arrimaha amniga way geysan karaan laakiin kuwaana u malayn maayo hadda anaguna wax dhibaataa kuma hayno amnidaro amnidarada xamar qeyb kama nihin kuwa kalena u malayn maayo inay ka yihiin dowladda federaalka loo baahaya inay dadka isku wado inay isku wado ayadaa uhooyo aabba haddii ay isku wadi weydana dee kolley carruurta waa kaa cararaysaa ma garata waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf intaa mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinlee nabadgeliyo
aad ayuu umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka oo uu kusoo diyaariyey magaalada london haatan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan aan idinku hayo waxaa ka mid ah sheeko aad u xiiso badan oo ku saabsan dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida ay isku yihiin jacaylka iyo weliba nolosha qoyska qoorta ma jirta hadda kaninkaas sida qoorta maanta oo dhan ka eegaye war maxaa tan u filas war maxaa facebook soo gargo eegay kanadhaas waxaan waxaa shaqa kuma leh soomaaliyad waxaan leeyahay ragga iyo gabdhaha soomaaliyeedba dadka baahida gaarka la guursada meel walbaad joogtaan wallahi faa'iido badan baa heli doonta waan aaminsanay anigu barnaamijka ayuu inoogu faahfaahin doonaa sababta ay uga fiicnaadeen iyo weliba hinaasaha oo u sheegay in ay kala raystaan haddii qofka laxaadkiisa uu dhammaystiran yahay calaf uu isu galo amaba uu isu galo sidoo kale waxaad maqli doontaan silsilad suugaaneeddii arraweelo iyadoo weli rag iyo dumarkii ay ku jiraan weerar iyo weerar celis hay-adaha adduunka ee qaramada wax kala hira intay hoog samaysay iyo intay hebel dhuufaantay iyo hurjamooyinkeedii haddii maanta loo waco loo dhiga hal iyo labo heeg intii la geeyaa dumarkana hankooda iyo himilooyin loo qabay haadaama dheer iyo hogab uu ku dhicilaa anaa ugu horreeyo haysta seefta daabkoo halkeedii gelaayee waa inoo dagaal huraa oo aan habeen demin haweenkuna diyaar iyo wada heellan weeyaan waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan weligaa ma maqasha jacayle la miisaan ah jacayl ay soo mareen shan iyo soddon abwaan oo soomaali ah ilmaykii qabriga dhigay cali suguuley dhaawacay cabdiqays dhabaandhabay
haddaba muxuu abwaanku ku doortay inuu jacaylkiisa la maseeyo ama uu la simo intaasoo abwaan shan iyo soddonka abwaan wixii ku dhacay iyo wax aniga haya ayaa isku miisaanaban laha barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington ku bilowna dhegaystayaal iyadoo ilaahay isaga caadira ee uu qofba u sii abuuray ayaa haddana ay dadku ku kala duwan yihiin dabeecadaha iyo habdhaqanka ay bulshada kula dhex jiraan amaaba ay kula dhaqmaan iyadoo dunida la tilmaamay inay ku dhaqan yihiin ku dhowaad hal bilyan oo qof oo qaba baahiyo gaara kuwaasoo mujtamaca dunida ka noqonaya wax ka badan boqolkiiba toban haddaba bulshadaasi siday ula nool yihiin mujtamaca kale ay la dhaqan yihiin sisay ku yihiin nolosha qoyska gaar ahaan jacaylka ducaale siciid maxamuud waxa uu guddoomiye u yahay dadka qaba baahiyaha gaarka ee ku dhaqan dalka jabuuti waxaana ducaale oo barnaamijka caweyska washington u warramay uu ku doodayaa inay xagga guurka iyo weliba jacaylka kaga fiican yihiin islamarkaana ay dadka kale kaga xeel dheer yihiin waxaana uu ducaale u warramay waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax soomaalidu uma arkaan dadka baahida gaar kale inay guurka ku hamboo yihiin dad baa dhegeystayaal baan ordoola maxay waan soobaynayaa ha la ii soo sheego inan arab ka maqan yahaanba inaan luga ka maqanyino gabadh yar intuu caashaqa keliga loo arooso way yar tahay ilaa anba inan ka weyn oo iyadiiba haddii hawlgab ku dhow ilaana xabad ka dhal ilaahay baa jannada ku galaye xoogaan kugu dacina qadhuuftaa ku maranaye daayo la heli maayo inaan tilaa inanka waa caashaqsanahay inaan ku xukuunay oo mayadaan jiidaa mise mise wau shaqeeyaa ya laakiin afraka way dhawaataa waxaa tiri in loogu duceeyo mooyaane si kale kuma doonaya jacayl kuma helo inta ugu badan soomaalida baahida gaar kale waan aaminsana taas doodaan ciddii qabta videoda la soo xidha ciddata annakaa jacayl ugu dhasna waan dhegeysanaya waxaan filayaa dhegeystayaal badan oo jacayl inay isku guursaday inay jiri doonaan isoo hadli doonaan laakiin wax ayaa waxaad ka waran dabadaha ka timid ee yurub baad joogtay markii yurub la jooga ka waran ayaya halkaas waa diyaamo hamimay suuqayga xagga waa xaam yurubta oo maamay waan ku jeclahaye waan kuu suuxaye gabadha lagu hala anaa xabaariye eg wax adkanaas isagala kuu sheego haddii maanta gabadh aad la socoto maxaa iskaagiba haabaad odhano masku cid baa tiima kuran qof aan la fahmiyahaynba ma guursan kara dadka bahda gaarka wada somalia ka dhacsan intooda marka hadday kugu arkaan adoo xaaskaaga la socoto waxay ku oranayaan automatically reerkiina saadaba kuu guursada fahmigayga ma fahmigayga maaha hawaas guursa waxay ka keentay masku cid baa tii oo kaalay ma soo dhowsatay eeg nacam ikhtiyaar kuma guursan kartid adoo yurub jooga ah kulibaliba ma yurub bay kugu soo jeclaata naagtani ma soo dhowsatay kordhay mogta may ma soo dhowsatay tanaan ka helay dadka soomaali ma xumaan leeyahay way fiican yihiin waan aaminsanahay oo dad aad u wanaagsan oo qalbi wanaagsan laakiin waxaa leeyahay dhaqankani waxbuu riixriixayay hawsha hawsa loo eego nacam halaga hala isbedelo
tusaal ahaan adi waxaa kamid tahay dadka inkastooda ku dhalan haddana dhinaca aragga waxaad tiri ragga iyagan dhinaca indhaha aan wax ka arkayn annagaa ka romansi oo ragga kalaga ka fiican hawey jacaylka absolute ha waxaa uga fiicanahay ninkaaga hadduu arag ka maqanya oo guriga kugu soo galo oo garanaya inuu madax ku xanuunayo inaad bogtid dhabar ku xanuunayo dheg ku xanuunayo soo fahmaya hadduu cashiray miiska wuxuu leeyahay ha isaga le ma ku dhacaawa hee codka wuxuu leey war caawa bugtaa iska da cashe iska doodoon kee kaan naa cashada aaway maxaa u dhigi weyday ilaa aad ka tihi anu waan bukaa ku yeeli maayo marka dantaada noqotaad bogto seexataa maxaad u kici weynay war ma marka gabadho soomaali hadday ogyihiin faa'iida ay qabaan ragga baahida gaar kale dhulka ma dhigeen absolute tada kale waxaa tiri meel kale kaama eegaya waxaa tiri ha qoorta ma jirta hadde kani kaa sida qoorta maanta oo dhan ka eegaye war maxaa tan u filas oo maxaa facebooka soo garga eeg ka indhahaas waxaan waxaa shaqo kumale soomaaliyed waxaan leeyahay ragga iyo gabdhaha soomaaliyeedba dadka baahida gaar kale guursada meel walbaad joogtaan wallahi faa'iido badan baa heli doonta waa aaminsan anu ka jacayl badan yihin ka naxariis badan yihin ka ciyaar jecel yihin waa isaga wuxuu leeyahay waa indhahaygi kare gacanta maanta u dhahaysan waa lagu hayi buu leeyahay
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba idin leenahay cawaysi wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba sidaad barnaamijyadeennii hore cawayska washingtonba ku maqasheen waxay inoo socotay silsilad sugaaneedda araweel oo ay ka qayb gelayaan hal abuuro kala duwan waxaanay dhegaystayaal toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo saare xasan daahir oo hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa ay soo tirisay dixay ku tilmaamaysa inay araweelo haweenka u ahayd hibe iyo weliba hidde ay dhexleen araweelo waa hibo hiddahaanu dhaxallo hanti waxaannu leenahay waa heensaheedii aynugu hagoogto ka habaabmaynay weli ruuxuu hagar baxay booskeedii lama helin dabadeed haweenay ragga hiifta lama arag markii sahra ay xaal haddaba dhegaystayaal halkaasi dhigtay ayaa waxaysan silsilada soo galay cabduljaamac dheeliya oo ku nool magaalada muqdisho bal aynu eegna isna cabdul halka uu saldhigo hoodoy warkaagiiyo hadalkiiyo odhaahdii hindisaha socdaalkaada heelkii sanaagiyo hoygii ceeray gaabiyo daaliya halkeedii ku hagaagtay meedhba amba soo hiloobo saxansaxa hirdheeriyo neecawda heestaa horyada sideedii i hogaaminayso hobaantii ku taaliyo hoobtii amadheerhkii iyadoo hirdhexeday hadowga yeelahacii halac tiri xareedii nin habeenna joogo u hoydaa nasiib leh haddaan mawdu helinoo heday aysan soo gelin hiigaygu meel kale hooday ma saarnee haddii aan hoggeediyo habaartiiyo ujeedkiiyo maansadu halkay taal aan hoos u sii galo odayaal horreeyey awaan hadal dhammeeyaa intuu faallo uu huray kuwii gaadshay gabaygii tii ugu horraysee hana ugu sarraysee dumar ugu haldheerayd waa tii hoggaan iyo qabatiyo hubjaan iyo wanantuma hariiryele hebel iyo walaalkeed hiniyaa ku goysee intay heelle iyo jiib kaag tumatay heesaha digashiyo huruufiyo la horjoogtay weeyaan ruuxii habaar qaba hirar aan la arag iyo hamibaa kaxaysto wuxuunbaa u heesee intay humisay dumarkii ayay tiri hayeelina habilaabo weeye ragguyuusan idin hodin halgaadiyo horjuumiyo hoosugelinta la ogow taladana aan ahayn gartana hoostagaaliyo halkiinaan ka joogaa hay-adaha adduunka ee qaramada wax kala hira intay hoog samaysay iyo intay hebel dhufaantiyo horjumooyinkeedii haddii maanta loo waco loo dhiga hal iyo labo heeg intii la geeyaa dumarkana hankoodiiyo himilooyin loo qabay haadaama dheeriyo hogob uu ku dhicilaa gartan aan hadoodilay heedhaha isku moosina moogtay habboonay hawshiyo dhibkeediiyo intay hanaqa goysee dhufantee han jabisee haadaan ka tuurtee hoggan ay ku xidhatee hayinnimo u raratee hobednimo ka yeeshee asaaggii ka hoos maray halqi weeye tiro galay ubaxiyo habkiisiyo himir lagu tallaaliya hiisare ha joogtee sida halablaa awr baan heriyeen lahaayoo keenada u hayn laa maxaad haybaysaan buug iyo hadhimo taariikh laabta waxaad ku haysaan kun halo oo dhaahyood aydaan hurayn oo kan la-aan hilmaaniyo hakad aanan gelahayn haddii geel hallaabo ama hawdka uu galo wuxuu habaaqla daaqaba hadba heel fadhiistaba halyigii lahaan jiray haybshoo iyo booshaba marunbuu helaayo haaka ha u yidhaahdaa araweela habarjan waxa ay hadhuubkiiyo haamaha u culato madaxnimo hinaasaa haaneeda waayaba wiilashii habkeediyo hogsaarkeeda loo maray waxay dhaaxba hiifkiyo hirtaanyada isdhaafshaan hooyanimo ku xeershaan hadhcadoo kaliileed hoga maalin ceel joog waa tii hadeedii halii aan sagaal jirin hootada ku tuuree wadnaha dhiigga hoorshiyoo kala helay halbowlaha cirku hoolay galabtaas arligeyna hoodiya taajkii hallaabiyo lagu celi halkiisii taariikhdu waa hiba iyo hogatus xeel dheer marna heermi maysay ninkii dumar hoggaankiiyo boqornimo la haybshow maahmaahdan iga hoo ayixii huleeliyo eeliyo horgumo reeb ha ka dhicin halbeeg iyo hanaankeed tixdaydaoo halka aan ka joogiyo ha ka lumin hoggeede hooyiyo walaaliyo heblo lagu nagaadiyo mudan aan la hurin iyo waa hayba dumarkuye waa hadhac qabow iyo hoos iyo barwaaqo iyo hoy iyo degsiime ummad horumarkeediiyo horusocodka aadmiga hormuudkooda weeye ma hilmaami karaynee ha yeeshee hubqaadiya inay talada haybshaan boqornimo hankeediyo madaxnimo hogaanshaan hodankii ilaahba ragga hibo u siiyee hiddaheenna sare iyo dhaqankaa hagaayee waxa aan ku horsho hadalkii ku soo xidhay arraweelo waa horar waxba haw halaan halin hibashada dhexdeenna iyo tuhunkii haynaasaha kala heerankeennaas iyadaa hagayso hubkayna dhex keentaye ma hilmaami weydeen ma hilmaami weydeen ayuu yidhi cabduljaamac waa hubaal inaanay hilmaamin waxaana taasi xaqiijisay islamarkaana markiiba ka soo jawaabtay maryama xurmo aadan yuusuf oo iyaduna tixdan ka soo dirtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaanay maryama leedahay ku bishaaraysta inaan arraweelo weli hoyan in dhoweydba hilinkii hohobtii bislaatiyo hibo hilbasoo la yaaleen ee heeso dhaantiyo suugaanta lagu hubay maan soo hilkaadine abwaanada horkacayee suugaanta hibada isla soo hinjinayow horta guud ahaantii salaantayga hooyo haye haye weeye gacalow markaan hordhaca furay hab kalaan u degayaa ragga aan su'aal hilan giddigood u haadsho runta aan hor keene horta yaabba yaab lehe idinkoo haliyeeyaa rabbi hawl adduuniyo idiin diray hir aakhiro oo aad hoggaaniyo noo tihiin horjoogaha ubadkiiyo haweenkiiyo howlahaba kala wada maxaa keenay hibashada hilbihii mar hore tegey aad noo hor keentaan mar waxaad hortaydiyo hilinkayga keentaan rag intay hayaameen ay habeeno socod iyo guuro sii hintiqiyeen dusha buurta hodankaa ee daalo haybsaday kadib dhagax hinjinayo hadba shiida taalada halkay meydka hodantii dadku hadal ku sheegaan muddo aan huursanaayo marba aan hurgumadiyo maaleeyo hilan iyo ururgada harhsanaye haddaad hibashadiinnii weli sii horkacaysaan aniguna haraaciga hanbo reeban maayo anaa hore u sheego suugaanku horshee haddaan doorkan maanta dhabeeshaad hoggeediyo lafaheeda hiiftaan horweyntii magteediyo hiba celin lasoo tubin anaa ugu horreeyo haysta seefta daabkoo halkeedii galaayee waa inoo dagaal hura oo aan habeen demin haweenkuna diyaar iyo wada heelan weeyaan hadda laga bilaabana arraweelo may hoyan hortiinnay ku sugan tahay birtay daabka haysaa waa hagaag waxay tidhi birtay daabka haysaa dhegaystayaal waa inoo toddobaadka soo socda iyo weliba jawaabta ay ka soo bixiyaan raggu iyo weliba inay weli haweenku ay kubadda sii wataan mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay meel kasta aad joogtaanba cawaysin wacanaa wanaagsan haatana dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysigii abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer ismaaciil jiheye waxaana abwaanku qaybtan uu kaga hadli doonaa waxa ay ku saabsan tahay heesta jacaylka ah ee ay ku xusan yihiin shan iyo soddonka abwaana ka mida abwaanada soomaalida dhexdeeda aadka caanka uga ah hees kaleaan rabaa inaan ku weydiiyo iyadana dabcan aan isleeyahay way ka duwaneed heese kala duwan oo dee muddooyinkii ama muddo dhexdahayd soo baxday oo ay ku jiraan badi haddaanay kuga wada jirinba abwaanada soomaalida oo abwaano kala duwan magacyadooda lagu xusayo heestaasi see ku dhalatay heestu waxay ku dhalatay heestu waa hees jacayla runtiina waxay isbarbar dhigaysaa jacaylka markaan anigu ka hadlayno anigaiyo fanaanku iyo kan abwaanada kusoo dhacay oo dhan ayaynu ka hadlaynaa waxaynu leenahay kama dhaca darmaan yahay caasiqani dhibaya cilmi kii qabriga dhigay cali sugula daawacay cabdiqays dhabaandhabay cagaf cagaf ka dheelmaday dakhtarkii jacaylkiiyo cabdiidaan dhex qaadayna xaashi damac iyo hadraawina shulaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey doodaan iyo huriyo bidda ka samaystay dhabehe waa beri dhammaan helay inta inan dhegayga dhabeeshaan dhabeeshaan dhabeeshaan ka doortaa kama dhaco darmaan yahay caashaqan dhibaya cilmikii qabriga dhigay calsugulii dhaawacay cabdiqays dhabandhabay cagaf cagaf cagaf cagaf la dheelmaday qabriga dhigay calisuguulii dhaawacay cabdiqays dhabandhabay cagaf cagaf la dheelmaday dhakhtarkii jacaylkiyo cabdiidan dhix qaadee inaxaashi dhamaaciyo adraawina shullaha dhigay shullaha dhigay dhakhtarkii jacaylkiyo cabdiidan dhex qaadee inaxaashi dhamaaciyo adraawina shullaha dhigay shullaha dhigay sankubkaga dhawaajiyey godaaniyo huriyo bideen ka samaystay dhabbaahe waa beri waa beri dhammaan helay sankubkaga dhawaajiyey godaaniyo huriyo bideen ka samaystay dhabbaahe waa beri waa beri dhammaan helay
waay marka n waa tusaale jacayl oo loo muujinaya inanta inaanu jacaylkeeni waxba kaga duwanayn intaasoo nine ka soo gebiyey ee ka soo heesay kii la soo dersay ha marka samayne waxaa kale ku jirta wax qeybtan aftaamada kamid ahayd oo la yidhaahdo xus xusku waa markaad xusuus wadareedu mad ka dhaxaysa soo qaadato marka aynu xus baynu ku samaynaynaa jacaylkii hadraawi kii dhoodan kii cilmi boodhari kii cabdiidan kii gaariye kii maxaan ku rahday ismaaciil cagaf cagaf kii cali gaab kii maxaan ku rahday cabdiqays kii shube kii macaa abwaanintii waaweynaa macaa ku yar yaraa macaa kuwii dhexe macaa wixii baan isku wada daray kowdhe ilaa adigu shan iyo soddon abwaan oo soomaaliyeed oo geeska africa meelaha kala duwan kasoo jeeda ku kala dhashay ku kala qoray ku kala barbaaray ayaan halkaa iskugu keenay hees gudaheeda
maxaa marka waagaag marka waxaa la isweydiin karaa de waxaynu naqaanay jacaylka marka inan loo suuraynayo ama hees la curinayo waxaa tusaale loo soo qaadan jiray meel qurux badan oo bilicsan waxaa loo soo qaadan jiray cimilada iyo deegaanka ayaa loo soo qaadan jiray waayaha nolosha loo barbardhigi jiray iyo mustaqbal iyo waxbaa laga hadli jiray maxaa galay marka adiga aad abwaanada aad u cuskatay in abwaanada aad tusaale usoo qaadato
waxaa kolley kuwaa waa la garanaya jacaylkoodiiyo cid walba way garanaysaa waa meel buu yaalaa waa la dareensan yahay dabeedna waa taariikh umad ka dhaxaysa bay noqdeen waxoodii boodhari jacaylkiisii cidina cid weydiin maysa maanta waa la wada garanaya wuxuu noqday markii hore cilmi buu ku eekaa markii dambena xusuus wadareed umad ka dhaxaysa buu noqday oo soomaali kastaaba cilmi ku halqabsado dabeedna jacaylkii cilmiyo uun ku dhacay wuxuu noqday mid soomaali oo dhan gaadhay dabeedna exambleka la isla garanayo markaad usoo qaado ee aada barbar dhigteed tidhaahdo waxaasi waxaasuu la mid yahay waxaasi waxaasuu leegyahay labadu miisaamaysaa dabeedna intaasoo shan iyo soddonka abwaan wixii ku dhacay iyo waxaan igay hayaa ayaa isku miisaano baan lahaa marka ma la odhan karaa mar haddii shan iyo soddonka ayo kan isku miisaan yahay waa mid culayskiisa iyo miisaankiisa wata
aada u sareeya
dhinaca kale haddaan ku weydiiyey ismaaciil de dabcan fanka waxaa la yidhahdaa muddooyinkan dambe berigii hore sida geed caleen loo cusubkadoo ka baxay oo haddii lagu muujinayo genya gabadha lagu tilmaami jiray qalanjaa lagu tilmaami jiray cadceeda lagu tilmaami jiray waxba intaa lagu tilmaami jiray waxaa la yidhahaa muddooyinkan dambe casrigan dambe haweenka ama dhalinyarada ha noqdaan ama dee kuwa casrigan kacayba ha noqdaan waxaa hore ma fahmayaane wax ugu badan lagu tilmaamaa waa inay u dhowaadaan noloshan iminka lagu jiro iyo waayahan hadda lagu jiro abwaanadaa horena waxa laga yaaba de inay qaar badanba waxba ka garanaynin iyada taa say u xeel dheelaanaysaa baad is leedahay inaad yaro fogaatee ma muuqataay oo xaggii dambe dib aad ugu noqota hayo iyakoo xaggaa aada ugu noqdaan kuwii dhalinyarada ahaana ugu soo daray iminka jiray dabeedna haddaanay kuwa hore garan kuwa dambe isweydiinaya marka kuwa dambe markay gartaan ku kalifi karaan inay kuwii horena doonaan dabadeedna iyagaa isu markay heesta ku cusubtay dhalinyarada oo hebel hebelna maxaa ku dhacay bay is weydiinayaan marka hore heesta ma qaybeen marka dambe inay hebel dabeedna hebel hebel bay u raadinayaan jacaylkiisii dabeedna mid walba way soo helayaan mid waliba noo falis bay dabeedna ku noqonaysaa heestaasoo kulis marka waa aqoon kororsi waa in research la sameeyo oo cilmi baadhis dib loo raaco
inteega muqdheer dhammaystaan dhammaystaan dhammaystaanka doorta igu dhigan darmayahay dawbigaagan igu dhacay inteega muqdheer dhammaystaan dhammaystaan dhamaystaanka doorta igu dhigan darmayahay dawbigaagan igu dhacay cartaankii la dhaadhacay yamyamiyo qarshaba dhibay aadan tarabi dhaansaday dhabanaan dhabanaan shisuura cartaankii la dhaadhacay yamyamiyo qarshaba dhibay aadan tarabi dhaansaday dhabanaan dhabanaan shisuura dhegiyo dhabu helay sadiiq burmad laab saalax xasan dhuxul jilaanina ku dhugtamay jilaan gabyagii dhegiyo sadiiq burmad laab saalax xasan dhuxul jilaanina ku dhugtamay ku dhugtamay hedha jilaani dhula kaga waraaqi weersame ababe iyo dhako dhiigooda raacee xidigaha xidigaha dhammaan helay
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan taniyantiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo dhule kaga waraaqi weersame ababe iyo dhako dhiigooda raacee xidigaha geeskana dhammaan helay garleekii la dheeliyey mise cumar uu dhaadhacay qoryare la dhugtay caligaab caligaab la dhaansaday garleekii la dheeliyey mise cumar uu dhaadhacay qoryare la dhugtay caligaab caligaab la dhaansaday midibkii balwadiyo qaaqaa dhirbaaxe dhaantii buduuliyo barrefidow midibkii balwadiyo qaaqaa dhirbaaxe dhaantii buduuliyo barrefidow dhibugaystay barrafidow mumdhilaye xasan cilmi la dhaygaye biyo dhiigay shuba ee awanada awanada dhammaan helay xasan mumdhilaye xasan cilmi la dhaygaye biyo dhiigay shuba ee awanada awanada dhammaan helay dhuula kaga waraaqi weersame ababe iyo dhaako dhiigooda raace xidigaha geeskana
waayahay heestaasi waxay u dambeysay barnaamijka cawayska washington oo noo waday cabdixakiin maxamuud shirwac oo isna barnaamijkaas u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo hase yeeshee intaynaan idaacadda gebagabaynin aan idiin soo gudbiyo heesta sabuulgale iyo fanaanadda luul jaylaani
heestaasi ku luqayso fanaanada luuli jaylaani cali ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa noo joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kukukiran maaye karta waa gashaay